qisma صaxaaba iyo qisma taabiciin ulmukaminta la yidhaaho oo dee waxoogaa ah oo afartameeye barhkood ay tiriyeenba muslimiyana ilaa labaataneye ay tiriyeen adigu dee barhna ay kaba badiyeen barhkoodna kutub gaar ah ama dee mualafaad gaara ay kuba khaas yeeleen mukhadraminta aladiina kuwaasoo a mukhadraminti waa ayo kale ma wada dhamayn karne adrakuu gaadhay oo haleelay aljaahiliyata jaahiliyadiiyo walislaama islaamnimo walam yarow aan arag annabiya sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaah an arag facaddahum waa tiriyey ibnu cabdilbari fi saxaabati ayuu kuba tiriyey bal waxa weeye mukhadramiinta kolle casharka dambe aan kusii yar badsin doonaaye waxaa jirta niman baa jira mukhadramiin la yidhaaho waa dabaqo saxaaba iyo taabiciintu sheeku udhexaysiya dhab ahaan waa taabiciinta kuwoodii waaweyneydun kol haddaanay aragtidaas soo sugnaanin waxa weeye waa dadkii waktigii rasuulka soo gaadhay nebigay soo gaadheen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dad roroona way ahaayeen jaahiliyadii way soo gaadheen jaahiliyadu walow dee qabla albicson imaka jaahiliyadu ahayd haddana waa qowmkoodii oo gaalnimo ku sugan baabay soo gaadheen una xataa haba noqoto wakti dambe oo bacda alhijra ah oo jaahiliyadii taas bay soo gaadheen ehelkoodii bay jaahiliye kuba soo gaadheen dee islaamnimona way soo gaadheen laakiin rasuulka ilaahay may arag marka dee raggaasna waxay isugu jiraan kuwa dee waktigii rasuulkaba islaamo la ogaa inay islaam ahaayeen laakiin aan rasuulka arag iyo kuwa dee waxa weeyan aynaan taawar uhayn macnu waxa weeyaan dadkii roonroonaa waktigii rasuulka ee rasuulka ilaahay ama dabadii yimi barhkood baa iyagoo usoo hijrooday rasuulkaoo jidka kusoo jira rasuulku wafaaday barhkood baa markii aaskii laga soo dareeray yimi barhkood baa yimi iyadoo rasuulka ilaahay weli aan la asnoo rasuulkaoo meel ku dadad arkay si abi duayd alhudali oo kale kuwa markaasi bal markaas uwisulqaran iyo abi abi muslim alkhawlaan iyo raggii lamidka ahaa qays ibn abi xaasim iyo qolooyinkaas ee waktigii rasuulka roonroonaa kuwa horta mukhadramiin baa la yidhaahaa rag badan oo taabiciina ama saxaabo yaryar bay ka dacweynaayeen laakiin rasuulka may arag kuwaas maxaa xaggee la eegaya ma inta la eego dadkay isku waktiga ahaayeen baa la eegayo waa saxaaba la odhan siay barhkood yeeleen mise aragtidii un baan ku soconaynaayo waa taabici un laakiin taabiciintii waaweynaad ha noqdeene sheekha umuuraha basin doona ibnu cabdilbarna wuxuu sheegay inuu kitaabkiisan saxaabadii alistiicaab raggaa tarjamadoodu ku wada sheegay walow uu sheegi doono si uu inoogu sheegay haddii ala idhaha sheekhu sheegi doono bal markaa taas casharka dambe inoogu aan ku ogaan doono wallahu subxana wa tacaala mawqofkii maqduuci ayaa weli inoo socda umuurihii dee u istidraad ahaan iyo dee munaasabadan jirta daraaddeed sheekhu uu sheegay ee ama saxaabadaas iyo waxa weeyaan taabiciinta iyagana tacriifkooda iyo qoloynimaka mukhadramiin oo labada qolo uu yidhi way u dhexeeyaan bal markaas taas baa inoo socoto iyaga halkan dee mawquufka munaasabadii ama maqduuca munaasabadii taas uu usoo arooriyey sheekhun ka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wabaqiya waxaa adhay bayna asaxaabati saxaabada dhexdeed iyo wataabiciina taabiciinta dabaqatu dabaqa ayaa hadhay ikhtulifa oo macnaha waxa weeyaan waxaa dee jirta oo saxaabada iyo taabiciinta dhexdooda dabaqo kale xagga dabaqaadkiiyo xaala ku tacalluqta ama tacriifkeedu waa yar noo dambeeya dabaqe adugu waa dadkaa dee isku waktiga ahaa ee masalan iyagu xaggii da-di iyo umuuro kale ayay wadaagsadeen oo iska shabahayeen ama iskaga midba ahaayeen ikhtulifa la iskhilaafay fii ilxaqi maleeshiintooda la haleeshinayo biayil qismayna labada qaybood kee kamid labada qismood mid ahaan ama kooda kamida la haleeshinaya la iskuba khilaafay bale intan shaletaan soo wada laqbaynay wahum lmukhadamuuna waa qolooyinka mukhadramiinta la yidhaaho maxayina waa aladiina adrakuu waa kuwa iyagu mukhadramiinta ee hale gaadhay ee soo gaadhay aljaahiliyata jaahiliyadii jaahiliyada halkanna walow ay tahay bicsada wixii ka horeeyey dee haddana maaha un maqsuudku inay intii aan rasuulkaba lasoo dirin dad jiro oo roonroon ay ahaayeen waa inay ku soo gaadheen uun barhkood dee waxa weeyaan qoomkoodii oo dee jaahiliyadii ku sugan dee carabinteeda badnayna fadxumaka wixii ka adigu ama ilaa horteed iyo intaa wixii fadxumaka ka dambeeyey ama sanadii ku xigtay caamal wufuud baabay dee carab guud ahaan ama khaasatan wixii dhulkaa ka dhawaaya jasiiratul carab degayay oo dhan wixii aan balaa dowladaha kale dee tabacu ahayn ayay iyagu qaateen ka tegeen jaahiliyadii oo islaameen haddaba waa ninku inuu kusoo gaadho reerkoodii oo jaahiliyadii ku sugan un iyo maaha inu ama bicsadii horteed ninuu hor yahay ama hijradii horteed nin dee ro-ona oo weynaa inuu yahay taa maqsuud maaha waayo kol dadkan la tirinayo dee barhkood baa iyo waktiyadaas aan dad waaweyn ama saas aan ahayn walam yaruu an aragna nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulkii an arag haddaba bal kuwaas weeye mukhadramiintie bale intaa shalay waa intaan soo aragne facaddahum wuu tiriyey macnaa uu sheegay ibnu cabdilbari imaamka ibnu cabdilbari fi saxaabati asxaabta ayuu dhexdooda ku sheegay macnuhu waxa weeyaan imaamka ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha alisticaab oo asxaabta rasuulka uu kagaba hadlo bale dabacaadkii horena kitaabka waxaa lagu madbaceeyey kitaabka isaale xaafid ibnu xajar haamishkiisa ayaa laguma madbaceeyey markaa kitaabkaas markii dee waxay aydna kolodii saxaabadii lagaga hadlayo dadkii ru'ya ay u sugnaatayba ru'yadaasi waxa weeyaan haba ahaata aragti uun eh in kuwaasun lagu sheegay cid alla ciddii aan rasuulkii ilaahay aragtidii ama la kulankii u sugnaanin aan laguba sheegin kitaabkaa uu dee saxaabadii rasuulka macrifadoodii iyo taas uu u dejiyey ayuu wixii dadkii mukhadramiinta ahaana dee intii uu ka sheegi karayey uu ku sheego taraajimtoodiibuu ku daray oo waa xu raaciyey oo qaybtii saxaabada wadacaa wuxuu sheegtay ciyaadun qaadiga isna shahiirka ahaa ee caalimka imaamka qaadi ciyaad iyo wakayruhu kayrkiiba waxay sheegteen ana bna cabdilbar imaamka ibnu cabdilbar yaquulu inuu leeyahay inahum saxaaba oo markii dee kaladuu taraajimtoodii ku soo arooriyey taraajimtii saxaabada dhexdood uu iyagii ku sheegay kitaabkii uu asxaabtii rasuulka uu ku khaas yeelay uu kuba sheegay ayaa waxay halkaa kaba qaateen ciyaad iyo qolooyin kaleba inuu isagu isagoo mucaasaro ku kaaftoomaya markaa weeye ina aragti ma jirto waa la ogaya rasuulka ilaah inaanay laba kulmine mucaasaro ay dee isagii soo gaadheen ee waqtigiisii dad roonroon ahaayeen oo weliba dee islaamaybao reerahoodii way islaameenbe markaas inuu xaggaa intuu kuba kaaftoomay waa asxaabtiisa mucaasaro uu kuba raaciyey wa fiihi iddacahoodaa buu leeyahay haddaba ciyaad iyo qolooyin kale sheegashadan ay sheegteen ibnu cabdilbare inuu u qabo nimankan asxaab inay yihiinuu asxaab kaba dhigay nadarun taa ta'amul iyo nadar baa ku sugan oo maaha saas isagu dee si ugu sheegay sababtuna liannahu ibnu cabdilbar afsaxa wuxuu caddeeyey fii khudbati kitaabihi kitaabkiisan istiicaab la yidhaaho khudbadiisa wuxuu ku caddeeyey biannahu isagan ina cabdilbare inamaa awradahum inuu usoo ku soo arooriyey un awradahum uu soo arooriyey uu nimanka mukhadramiinta ah liyakuuna si uu noqdo macnaa aanu wax kale usoo aroorin wuxuu u soo arooriyey kitaabkiisa inuu yahay liyakuuna inuu noqdo kitaabuhu kitaabkiisu jaamican mid kulminaya oo dhammaynaya oo jamcinaya jaamican horta ma mid jaamica oo shamlinaya dee ciddii la doonayay inuu tarjameeyo mustawciban caam yeelaya oo waxba aan ka tegahayn liahlilqarnil awali qarnigii hore dadkiisii oo macnaa waxa weeye ibnu cabdilbar maaha inuu u qabo kol haddaanay rasuulka ilaahay iyago ay la mucaasaroodeen uun inkastaba dee yaanay arkinbe inay asxaabtii yihiin oo markaas saxaabanimadu ay ka waasacsan tahay si aan kuba soo tacriifinayoo markaa la odhanayo dee ninkii waqtigii rasuulka soo gaadhay ee muslima ahaaba waa saxaabi taas ma aha ee wuxuu caddeeyey sababtu u soo arooriyey ee uu kitaabkiisan ugu soo arooriyo ugu sheegay inay tahay ujeeddadiisa kitaabkiisu dadkii bal qarnigii hore noolaa qarnigaa koowaad ee dee saxaabada qarnigeedii ahaa dadkii noolaayee la garanaya dee muslimkaa inuu dhameeyo noqdo mid jaamico macnaa saxaabadii ma ahayo xataa dadkii dee la waqtiga ahaa ama soo gaadhay iyagee la mucaasarooday ee adigu la mucaasarooday qarnigaa hore jiray inuu dhammaan uu noqdo kitaabkiisu mid jaamico jamcinaya taas buu usoo arooriyey maha inuu leeyahay saxaabay ahaayeen markaa sidaa qolooyinkaasi ay leeyihin waa wuxuu ka dhigayaa saxaabo arrinku sidaas ma aha ee cillada ugu soo arooriyey tan weeye wasaxiixu qowlka saxiixiina waxa weeye annahum raggan mukhadramiintii macduuduuna kuwa lagu tirinayo weeye fii kibaari taabiciin taabiciinta raggoodii waaweynaa oo dee mukhadramiintan horta dee arrinta ishtibaha keenaysa gees waxa weeyaan idraagoodan ay casrigii rasuulka soo gaadheen ayay taabiciintii kale ayay kaga horreeyaan oy kaga soocmeen waayo taabiciintii saxaabo uun laba kulmaynay rasuulka ilaahay soomay gaadhin casrigiisii bal isagii lamay mucaasarood marka xaggaa marka la eego soo gaadhka ay soo gaadheen rasuulka ilaahay casrigiisay lama mucaasaroodeen ayay noqotay niman ka dee mizo ama arrin ka duwan adigu dee khaasiyo kale qoladii kale taabiciinta ahayd xagga marka la eego inaanay rasuulka ilaahay aragna dee qoladii kale taabiciintii bay laba mid yihiinoo ishtilaah meesha jira iyo istilaafka sababtiisu taas bay ahayd mucaasaro miyaa lagu kaabtoonaya mise dee arrinteydii baan ku socayna waa liqa waa inu noqdayo la kulan markaa sheekhu wuxuu leeyahay waa taabiciin welibana dee waa taabiciintii waaweyneyd oo dee raggan kale ee taabiciintaa waa dadka waaweyn oo ka roonroonba sabaan waxaa siman curifa la garaya ana alwaaxida waa midka minhum iyaga ka mid ah kaana inuu ahaa musliman waqtigii rasuulka fii zamani nabiyi sala allahu alayh wasalam waqtigii rasuulka muslim inuu ahaa najaashi islam najaashi weeye iyo rag lamidoo dee uwaysulqarani oo dee taabiciinta kii uga khayr badnaa si uu rasuulkuba sheegay abi muslim alkhawlaani oo nin dee isaguna karaamaad badan ba lahaa waana nin dab inta lagu tuuray sidii khaliil uraxmaan dabkii gubiba waayey tuuritaankiisa iyo umuurahaasna kolley waxay dhaceen cahdigii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waayo ninkii aswadulcansi ahaa ayaa markaa uu sheegtay nebinimana yamankaba sheegtay caaminkii rasuulkaa sancayo dadkaasna uu saaray ayuu isaga sooba qabtay oo markuu diiday inuu isaga uu rumeeyo ayuu dabkuba tuuro dabkiibaa gubi waayo markaasuu deete bilaadiisii dee markuu arkay arrintan inay isagii xataa fashal dee ay ku noqotay buu iska soo saarayo intuu dhexda soo socdayna kolley rasuulku waa wafaado abibakar oo dee khaliifa ayuu yimi uu soo gaadhay madiina waqtiyadaa rasuulka ilaahay dabadii un dee ragga caynkaasi kolley ragga islaamnimadkooda horreeyey weeye oo muslim ahaa reerahoodna way islaameenba oo reerahoodii baa wada islaam ahaa amla lama garanina lama garaninana wuxuu weeyaan ujeedadu maaha oo min muslim ma ahaanina lama garanayo nooguma sugne kaana ahaya musliman fi zaman nabiy amla ma ahaanina laakiin ma ahaaninadan hadduu dee ninku nin mar dambe islaamayba yahay kolley taabiciintii kalun buu la midiyo ta laguma magacaabeen haddaan mucaasaro un laguma kaaftoomine macnaa waxa weeye haddii ruuxii aan garan najaashi waan garanaynaa rag kaloo la yar garanayaana way jiraano waqtiyadaa islaamay laakiin dadka qaarkood dee iyadoo wadciga guud yahay inay islaameen sababtu waa dad roon roon rasuulka ilaahay waqtigiisii jiray geed kalena waktigaa reerahoodii islaameenna waa joogeen oo dee cidimay kala lama kala harhaadhina waa la islaamay taa guud waan haynaaye ee laakiin garasho gaaraynu garanayno ninkan inuu waktigaas muslim ahaasaan kuwan u garanayno taasun baaban jirin oo waa arrintu xaggaase iyada haddii ay tahay asal ahaan inaanu dee islaaminba iyada dee tan laguma tiriyeen oo waxa weye ninkii bal markaa halade ninkii muslim waktigaa haba aado hala garto ama yaan laba garaninbe dhammaantood adigu waa taabiciin uun kibaaru taabiciin laakiin waa istidraag uu bal in taabiciinta kuwooda waaweyn laguma tirinaya wax kasoo reebayo suuro in sabata hadday sugnaato dee kolley ma hayno taas wax imaka halkan dee isaga naftiisaba de waa hadday sugnaato leeyo barh baa sheegtay saas barh baa taa kuba tegay oo sheegtay laakiin wax dee imaka sugayo lama hayo ee haddii bal taasi ay sugnaato in sabata ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka laylata alisraa-i habeenkii israhi kushifa lahu in la tusay loo kashfiyo loo muujiyey can jamiici man fi lardi cidda dhulka ku sugan oo dhan oo fara-ahum uu arkay fayanbaqii marka haddii xaladaas dee ay sugnaato de imaka wax inoo sugayaa ma jirto taasuma soconayno waa taabiciin nimankani kibaaru taabiciinna weeye laakiin haddii bal taasi ay sugnaan lahayd oo taasi ay sugnaato waxaa markaa habboonba an yucadda in la tiriyo man ruuxii kaana aday mu'minan bihi ku isaga rumaysan fii xayaatihi rasuulka ilaahay dee noloshiisiiy waktigii uu noolaa idaaka waktigaa idaakana waa leylat alisraa naadiu kaba dambeeyey maka najaashi oo kale waxaan ognahay islaamkiisa iyo islaamku islaamay leylat alisraa iyo wakti ku dhowtoona inaanu ayna mar aada uga dambaysay ahayd waktiyadaasi waa waktiyadaas muslimiintuba dee ay wadankiisa uga hijrootay uun dabadi haddaanay waktiyada ahayn oo dee isra haddii la horreysiiyo barhkood say yidhaaheen sanadihii hore bicsada lagama dhigo in islaamkiisana waktiyadii xataa dee waxa weeyaan dambe ayay ahayde uu rasuulku waraaqaa dadka uba diray dacwada uguba yeedhayo diinta kuba gaadhsiinayo oo dee markaas ahayd oo waa hijiradii waaba dee sanadaheedii hore maayo waa sanadihii dambe markaa intii uu rasuulku madiine joogay waktigaa kolley xataa isaguna ma islaamayn dee aan garanayno marka wuxuu leeyahay haddii bal xaaladay barhkood sheegteen ay sugnaato oo ah rasuulku habeenkaa kashfiga waa daboolkaa looga wada qaaday wixii dhulka kuba sugnaayo o dhan oo waa arkay ninkii habeenkaa laakiin muslim ahayn ninkii mar damba islaamay waqtigaa islaamba ma ahayn oo qaydkii mu'minan bihidan waqtigaa uu laba kulmay ama araggani dhacaya ayaa meeshii saaraye waxaaba habboonayd in dee saxaabada la raaciyo sabad wain lam yulaaqihi dibyan uu lababa kulmin fi saxaabati markaa lagu tiriyo an yucadda fi saxaabati ayay ku tacaluqaysaa an yucadda waa lixusuuli ru'yati min jaanibihi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah xaggiisa aragtidan kaba dhacday dee la sheegtay walow dee arrintii aan leenahay makaalkan waa wax gaybahaa taasi in waxay u baahan tahay inaa sugid cad oo loo hele sheegasho cid ay sheegteen iyo saasaa jirta un ama waxaan dee xujo noqon karin oo imaka halkan daliil adag ahayn lagama qaadan karo arrintiina waaba arrin gaybay guud ahaan iyo taas ba ahayd oo dee khaariqo kolley wax dee waxyaalaha axkaamta lagaba ratibayey ee halkan axkaam lagaba ratibi lahaa ma aha bal markaa waa inoo dhameeyey falqismu lawal qeybta hore oo mima taqadama wixii hore maray kamida dikruhu sheegitaankiisa min alaqsaami halaaati aqsaamtii saddexdayd aqsaamta saddexduu inoo sheegayaa bal dee waxa ay tahay sanadkii waati ama isnaadkii wuxuu ina soo yidhi markii ima an yantahiya ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam taas rasuulka ilaahi inuu gaadhayo ka labaadna muxuuna yidhi aw ila saxaabiyi kadalik saxaabi inuu ku joogsanayo sanadkan markuu dhammaado kalaamkan manquulka uu yahay saxaabi kalaamkii ama ficilkii aw ila taabiciin oo waa kun inooguba dambeeyey ama taabiciintii inuu ku joogsanayo sanadka qaayihiisa iyo aakhirkiisa waxaa lasoo naqlin ee lagu soo naqlinayo inuu yahay uun ay tahay waaba kalaam dee taabicin leeyahay ama ficilkii saddexdu inoo sheegaya saddexaa weeye haddaba ka hore waa kii rasuulka ilaahay gaadhsinaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wahuwa kaas maatantahi waxay ku dhammaanaysa weeye gaadhayso ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ay gaadhay ay ku joogsan qaayatulisnaadi isnaadka qaayihii iyo aakhirkii iyo dhammaadkii haddaba kaasi walmarfuucu magacadii buu imika inoo sheegaya walow dee umuuraha hore aan isaga soo wada arag waa kii marfuuca marfuuc baa lagu magacaabaya sawaan waxaa siman kaana dalika alintihaa gaadhidaa uu gaadhay waxa weeyaan sanadkan iyo dee waxaan laguma soo noqnaya ama kalam dee biisnaadin mutasilin isnaad mutasila oo sanadkiisu xidhiidhay intee aasihaaya amla ayaanu ahaanina waani ka labaadna almawquufu mawquufkii wey oo mawquuf baa lagu magacaabaya wahuwa mantaha ila saxaabiyi waa ka saxaabi ku joogsanaya saxaabi un gaadhayaan dhaafsiisnayn wahaalisu ka saddexaadna almaqduuc maqduuc weeye wahuwa maa yantahi ila ataabiciy waa ka isagu taabici gaadhaya aan dhaafsanayn ee taabici un ku joogsanaya markaas halkaa la gaadho un matniga laynoo soo noqonaya uu noqonayo un ama kalaam taabici leeya ama ficilkii saddexaa wey bal maro kale waan soo yar aragnay waxa ay tahay unoo imika waa hadalkiibaa sharaxa aada u yar kala dheereeyey dee taas kii hore oo ah haddii dee markaa sanadkani dhammaado kalaamkan manquulkee laynoo soo naqlinaya ama ficilkan manquulkee laynoo soo naqlinaya kalaamkii rasuulka ama ficilkii noqdo kalaamka ama ficilkaas maxaa lagu magacaabaya marfuuc oo dee rasuulka ilaahay baa loo kor yeelay wey haddaanu halkaa gaadhsiisna inuu saxaabi kalaamkii ama ficilkii yahayna maxaa la yidhaahaa saxaabiga ficilkiisa iyo kalaamkii iyo taqriirkii mawquuf baa la yidhaha wax ku taagan saxaabigii ama haddii aanu saxaabi ahan ruuxani uu taabici yahay waxaanu inoo sheegi doonaa cidda taabiciinta ka sokeysay atbaacu taabiciinta iyo misaal ahaan iyaga ayuunbay lamid noqonayaan la xukum noqonayaane maqduuc baa lagu magacaabaa oo bal markaa waxa weeye matnigii unbaa imika la eegayaayo saddexan arrimood mabaaxisma matnigay kaba mid tahaye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii loo nisbeynaye isaga loo nisbeeyey kalaamkii ficilkii qowlkii taqriirkii isaga waa marfuuc bal xukum iyo tasriixna waa kii noogu soo kala qaaday kalaamkii saxaabada iyo afcaashoodii iyo aqwaashoodii iyo dee taqriiraadkoodiina mawquuf baa la yidhaah bal markaa taabiciinta hadaladoodii haddii la yidhaha zuhri baa saa yidhi ama saciid ibnu musayib ayaa saa isaga kuba qowlay laba yidhaaho ama sameeyey taasna waxaa lagu magacaabayaa maqduuc baa la yidhaahaa cidda ka dambaysayna waa inoo raacin doonaa iyagana maqduuc baa la odhanaya umuuraha halkan imika tasmiya iyo tacriifi ayaanu gaba jeednaa marfuuci halkana haddii sanadkiisu xidhiidho iyo oo bal dee iyo haddii aanu xidhiidhinba kolle magacii waa la siinayaa umuurahana wax markaa cibaaradooda aan ka qaadanayno maaha derajo xadiisi leeyahay ama derajo asarkani leeyahay laga qaadanayo waayo saxiix bay noqon kartaa daciif buu noqon karaa xasan buu noqon karaa sababtuna jaanibkii waxaynu eegnay un matnigan iyo kalaamkan leh ama ficilkan leh laakiin shuruudii kale wax lagu aqbali jiray inay mutawafir tahay uu kaba midiya itisaalu sanadiyo inaanay mutawafir ahayn tahay idna lama ictibaarine haddii shuruudii la wada helay iyo haddaan la helinba kol haddii arrintu ay tahay kalaamkii rasuulkii ilaahay ama ficilkii ama taqriirkii ama kalaamkan saxaabiya ama kalaamkan taabiciga magacii unbaa la siinayaayo dee bal markaa xaggaa darajada iyo xadiiskan iyo rutbo uu leeyahy ama asarkani ina kuma sugna halkanoo lagama qaadanayo ee dee umuurihii horeynu soo marnaa taa lagama qaadanaya xagga ixtijaajtee bal markaa kol haddii aan dee taana lagama qaadin ixtijaaj bal masalan iyo dariishii umuurahan la dariishadana dee tala hadduu xadiidkii rasuulka iyo kalaamkiisiyo taa uu yahay dee waaba taasoo haddii shuruudiis lagu aqbali laha meesha ay timaado istidlaalka waa imanaya saxaabada marka ay noqotona kolley dee waa masalo usuuliyahoo kolley waxaabay kaba mid tahay dee saxaabiga qowlkii ama taas iyo madaahibahan ama waa dee masaa-isha usuulka iyo dee ama adilada usuuliga ah ee culimmada iskuba khilaafsan tahay waa laqaa la xujaysanaya iyo lama xujaysanaya hadda bal markaa ay leeyihin lama xujaysanayo tafsiillaaba jira barhkooda xujaysigaas tafsiillaa gelayso dee waa masalo usuuliya ama taabiciinta oo kale dee waa dadkii muslimiinta mid dad kamid a kalaamkood iyo culimadii islaamkao iyagu taas arrintaas saxaabiga ee dee culimada intooda badani ay xujo kaba dhigtaan wax caaridaya haddii aanu jirin oo kale tani lamid maaha waa axad dadkii culimadii muslimiinta kamida u qowlkood ayuu noqonaya iyadu markaa baab ixtijaaj maahe bal markaa taasi soo aroorintoodana ay soo arooriyeen halkan laguma sheegaayo muhimku waxa weeyaan imaka halkan bal tacriifyadoodii iyo ayaa inooguba sugan iyo umuurihii dee masaa'il kale oo la xidhiidha oo ku tacalluqsan u inoo soo sheegay marka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala waman duuna taabiciyi taabiciga cidda duunkii ah ee taabiciga ka sokaysa oo min atbaaci taabiciina taabiciinta atbaacdoodiiyo faman bacdahum ciddii kaba dambaysay atbaacu taabiciintii iyo atbaacu atbaaci taabiciin oo kale fiihi ay fi tasmiyati magacowga in qowlkooda iyo ficilkooda taas maqduuc lagu magacaabayo miluhu ay mislu maa yantahi ila taabiciyi kaa taabiciga gaadhaya ee aan dhaaf ahayn ee ku joogsanaya halkaas ayuunbuu laba mid yahay oo fii tasmiyati jamiici dalika maqduucan waa dee ta'kiidkii hore inoogu saadkayna hadalkii horen taa kaba fahmayna waxyaalahaas oo dhan magacowga lagu magacaabayo inuu maqduuc yahay oo bal markaa waxa weeyaanuun saxaabadii dee mawquuf buu ina soo yidhi wixii iyaga loo nisbeeyey ee aan dhaafsiisnayn taabiciintiina wuxuuna yidhi maqduuc baa la odhanayaa haddaba dadkii taabiciintii ka dambeeyey sadeed axad atbaacu taabiciintii kaba mida haddii laba yidhaah sida imaam maalik oo kale saasuu yidhi oo qowlkiisi waa kaa ama dadkii kaba sii dambeeyey sida axmed oo kale shaafici haddii laba yidhaaho haddii atbaacu taabiciintiibu kaba mid yahay sida taqriib kuba sugan ama qalaba qaybta ka dambaysa la raaciyay iyaga aqwaashoodii dee dadkii amsaashoodii wey aqwaashoodii iyo afcaashoodii iyo iyaduna wuxun baa la odhanayaa maqduuc baa la odhanayaayo iyaga asba marka taabiciinta lasoo dhaafo magac gaara looma samayn looma yeelayo waa maqduucun taas wixii bal markaa taabiciintii ciddii ka sukay dambaysayba aqwaashoodi iyo afcaashoodiiyo waxaa iyaga uun dee loo nisbaynaya iyaga u kuba joogsanayan iyaga dhaafsanayn wain shita haddaad doonto qurta waxaad odhan mawquufun calaa fulaanin hebel buukani mawquufku yahay waa adigu m masalo inoogu inoo raacsan maqduuci oo masalan wuxuu ama dee inoo sheegay taabiciga kalaamkiisa maqduuc baan odhanaynaa zuhri baa saa yidhi waa maqduuc magacaas ee kuma idlaaqayno ma odhanayno mawquuf weeye laakiin waa xaalada idlaaqa haddaad qaydo laakiin may aada idlaaqdo ee laakiin haddii aan qaydno oon wax dee bal masalan aan ku qaydno lagu garan karo inuu taabiciisani qowlkii yahay ficilkii aanu saxaabi ficilkii iyo qowlkii magacan lahaa ahayn iyada markaa oo lafdigii mawquufka waan isticmaali karnaa oo masalan taasi waa maxay haddii la yidhaha bal masalan ka soo qaad kalaam saciid musayib leeyahay maqduuc baan odhanaynaa baan idhi mawquuf lama odhanayo laakiin haddii aan kaba cabirno cibaaro tilmaamaysa dee in ninkan kalaamkii iyo ficilkii yahay oon qaydno inaan idlaaqin oon masalan idhaahno awqafahu fulanun calaa saciidin saciid ayunbuu hebel ku joojiyo ma dhaafin laftigii mawquuf baan isticmaalay laakiin waan qaydno waa tan ninkii taabiciga aan magacownay taasi wax jaa-isa weeye maxaan odhan karnaana mawquufun calaa maalikin waxaani maalikunbuu ku taagan yahay ma dhaafsiisna waa nin atbaacu taabiciintii kamid a haddaan idlaaqayna maqduuc baan odhan layn ee laakiin marka aan qeyd ka raacinay la garanayo dee ninkii lahaa ninku adigu qowlka lahaa ama ficilka lahaa ama cidda loo nisbeynaya cidday tahay laga garanayo qeydkani dhib ma lahaa in laftigii mawquuf la isticmaalo taas laakiin waa qeyd inuu jire ama idlaaq mawquufun keliya iyada taas saxaabadii ayuunbuu khaas ku noqonayaa ee kani waa xaalo qeyd oo la yidhaha mawquufun calaa fulaanin awqafahu fulaanun calaa fulaanin taas markaa wax jaa-isa iska noqon waayo ijtibaahan markaa jirana waa la gartay dee ciddii lahayd faxasilad markaa sheekhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala waxaa xasishay atafriqat oo macnaa umuurtan sharaxan aan soo sharaxnay uu yar bastiyey weliba sheekhu maanta halkan kitaabkii kale dee si uu bastiyey ama anwaacda kale dee intooda badan si ka badanba uu bastiyey waxaa xasishay atafriqatu kala geyn ama kala soocba fi lisilaaxi isilaaxii lagu kala sooco bayna almaqduuci waalmunqadici maqduuc iyo munqadici maqduucii buu inoo soo sheegay bal tan ugu dambaysayba weeye maqduucii muxuu ina yidhi dee maa yantahi ila taabiciyi waa wixii taabici gaadhayay bal ciddii taabici aan ahayn ee dee ka dambaysayna waa la mid taasuu ina soo yidhi markaa maxay macnuu yahay wixii taabici kalaamkii ama ficilkii maqduuc baa la odhanaya horena maxaynu u soo marray iyada horean usoo marray munqadic baan ku soo marray oo taasi uu ahaa waa xadiidka sanadkiisa sanadkaa la eegiye axad bal uu ka dhaco saxaabiga inta ka horeysi uu ka dhaco haddii axad wax ka badan ay tahayn ama shaksi wax ka badan ay tahayna waa inaanu israacraacin oona iskuba xigin laba iyo hadday kaba dhacaan bal taas bay ahayd oo kaasi sanad wax ka dhaceen buu ahaa oo aan dadkiisii wax ka mida ay maqan yihiin ruwaadiisii kana maxay tahay uun oo waa mabxasa sanad buu ahaa sanad baa laga hadlayay tan sanadkii lagama hadlayo lama leha sanadkii hadduu mutasil iyo haddaanu mutasil ahayn magacii waa inoo joogaa uun waxaa la eegayaa uun hadalkan yaa leh ficilkan yaa leh markaasa hadduu taabici leeyahay maqduuc la odhanaya marka labada arrimood ee uu inoo sheego midna uu yahay dee in waxbati un la eegayo midna sanad la eegayo ayaa dee ay tahay waxa lagu kala farqinayo maqduuca iyo munqadica oo lagu kala soocayo waayo dadka qaarkood ba ama dee si u wada isticmaalay ama iska geli karaan marka maqduuc iyo munqadici saasaa tafriqa la kala farqiyo xaggii istilaaxaan luqa maha luqa lagama hadlayo imika maanta ee waa istilaaxaan lagu kala farqiyo ay noo xasishay waa kan sii caddaynaya wuxu uhi falmunqadicu munqadicu min mabaaxis lisnaadi kamaa taqadama o dee hawla horeynu soo maray waxyaalihii la celinayey ee loo celinayo saqad isnaadkooda ka mida loo celinayey sida mursalka iyo mucdalka iyo munqadicaan kuba soo maray horaan usoo maray walmaqduucu maqduucuna min mabaaxis ilmatni matniga mabaaxistiisu ka mid yahay matnigun baa la eegayaa matnigan kalaamkan dee waxa waya sanadku markuu dhamaado lasoo noqonaya ama ficilkan cidda leh taas baa la eegiyo kamaa taraa sad imakaba halkan ku arkaysa adigu niyaho sad arkaysa ee ku muuqata waqad adlaqa way idlaaqeen bacduhum culimada bacdigood haadaa kan waaba maala maqduuci fii mawdici haadaa kan kale meeshii oo munqadici wa bilcagsi cagsi oo waaba munqadica ayay idlaaqeen oo kii kale meeshii bay ku idlaaqeen macnaa waxa weeye dee barhkood iyagu intii ay istilaaxu aanu sugnaan baaba dee hadaladooda lagu arkay sida shaafici iyo rag saasa leh dee rag ka dambeeyo oo istilaaxu intuu sugnaado iyagu aan halkan dee ay ahayd oo la odhan karo muxuusan uba yidhina waa jiraane barhkood baa intay maqduuc ay ka cabireen kay u jeedeen uu yahay munqadic barh baa maxaa dhacay munqadic bay kaba cabireen maxay u jeedaanna waa maqduuc bay u jeedaan oo midkood ayay iyagoo idlaaqeen waxaanay u jeedeen kii kale macno ahaan mid bay magaciisii sheegeen sida munqadic oo kale macno ahaanna waxay u jeedeen kii kale oo maqduuc bay u jeedeen barhkood baa saa isticmaalo midkood halkii adaa ujeedood macnaa laftiga isticmaalayaan laftiga ha isticmaaleen maqduuc baaba odhanaya laakiin muxuu ula jeedaa waa sanad aan xidhiidhin barna maxay odhanayaan munqadic bay yidhaaheen waa lafdigii laakiin maxay ujeedaan waa kalaam taabici ama ficilkii bay ujeedaan oo ujeedadu midkood bay kii kale iyadoo intay mid ilaaqeen baa ujeedadoodna ahayd kii kale ayay ahayd haddaba wuxuu leeyahay tajawuzan waxay taa u yeeleen waa tajawuzan waa tajaawuzan badhaho dhaafid ay dhaafeen oy ka tallaabeen oy kaba gudbeen can ilisilaax isilaaxi oo macnihii luqawiga ay u gudbeen macno luqaad oo dee isaga tafriqo saas aan laguma kala farqin oo midki kii go-ay iyo kii la gooyey waa wax dee luqa ahaan iskuba dhow dambeeyo dee isticmaalinaba jiran iyago istilaax uu sugnaayo markaa iyagoo la odhanayo dee waxa habboonayd inaanay isticmaalinba oo waa tajawusan can isilaaxiyay tajawusan can ilisilaaxi isilaaxii ay ka gudbayaan ay ka tallaabeen oo ujeedada istilaaxii intay ka tegeen ay macnihii luqadaba u tallaabsadeenba wayuqaalu lilakhiirayn haddaba waxaa la yidhaha labada dambe ay ilmawquufi walmaqduuc mawquufka iyo maqduuca alaharu oo imaka bal khabar iyo xadiis horu inoogu soo tacriifiyey labadaa uu inoo soo kala saaray mawquuf iyo maqduuc iyo marfuucna waa tan aan hayno lafdiga asar baa isaguna soo noqnoqda bal markaa wuxuu leeyahay sheekhu suu isagu inoogu soo dhigtay mawquufka iyo maqduuca ahar la yidhaaho oo markaa waxay noqonaysaa xadiiskii iyo aharkii inan kala duno xadiiskiina rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aqwaashii afcaashiiyo taqriiraadkii marfuucii kaba dhig wixii aan marfuuc ahayn ee mawquuf lahaa ama maqduuc lahaana iyada maxaan odhanaynaa ahar baan odhanaynaa ahar baan odhanaynaa bal markaa taasi waa tafriqo culimada qaarkoodna iyagu dee waxay kaba dhigaan aharku wax shaamilo inuu yahay oo shaminayo xadiidkii marfuuca inay waxa weeyaan isagaba laftiga ahar waa dee waxa weeye macnaha anahu aharahu ya'huruhu waa rawaahu u weye uu wariyayo xadiidkii rasuulka iyo saxaabada aqwaashoodii afcaashoodii mawquufkiiyo maqduuci intaba inuu shamrinayo ayay kuba tegeen oo markaa dee xadiidku macnihiisa caam ahaaneed markaan khaas lagaba dhigin iyo aharku isku mid yahay ama aharkuba uu ka caamsan yahay kollay waa siay barhkood kuba socdeen oo culimada qaarkood fuqaad iyo adigu iyo ba iyo qolooyin kaleba aharkay ko ka dhigaan dee sida wixii aan xadiidkaa marfuuca ahayn dee aqoosha qaarkoodna ba la arko inuu ta badanba ay tahayna way shamliyaan oo dee bal masalan aimada qaarkood sida dee daxaawi oo kale kitaabkiisa sharxu macaani alaahaar iyo mushkil alaahaar oo kale ahaarta uma wado mawquufaad iyo maqduucaadki axaadiistii rasuulka ee marfuuc ahaydba weeye kuwa kaba hadlaya ibnuljarir oo kale kitaabkiisa tahdiib alaahaar isaguna wixii qowla ee mawquufa ama maqduuci waa tabac maqsuud maahe axaadiisi musnad oo uu dee markaa darajadeeda iyo fiqigeeda iyo luqadeeda kaba hadlayo ayuu kitaabka kuba soo arooriyaayo tahdiib alaahaar markaa waa axaadiistii baabay noqon laakiin dee barhkood baa adigu tan fuqahada taas kuba socdo waxaa la arkaa jaanibka kale ta aanu sheekhu imakaas noo soo dhigan inay kaba badan tahay oo loo badan yahay xaafid ibn xajarna waxaad moodaa kolle waa istilaaxu kuba socdo kitaabkiisana aada u qayimkaay weyne dee fatxulbaari ee laguma magacaabay qaamuusa sunna marka la eego axaadiista uu kulansadee badan sharxaan ama uu yidhiba shawkani laa hijrata bacda alfatxi xadiis buu ahaaye laakiin ujeedadiisa kol haddii fatxulbaari lahayso meel kaloo udgoo kacdaaba ma jirto ayaa cibaaradiisa ayd xadiisku soo qaatay laa hijrata bacda alfatxi shawkani kalaamkii way markuu bukhaari dee kitaabba dhameeyo ama baab dheerba dee oo axaadiisiisii dhameeyo sheekhu markuu inta badan wax fadla ka laydhaa ama wixii hore inuu dib usoo koobo oo yuu isticmaalaayo kitaabku markuu dhammaaday intii axaadiis ee kuba sugnayd wixii bukhaari iyo muslim ay iskagaba waafaqeen oo kale in axaadiistaasiini wixii mukarar iyo waxaan mukarar ahayn buu baabka a ama kitaabkaasi markuu dhammaanaya dhammaadkii kusoo talkhiisiya markaasaa wuxuu kaba cabiraa markuu taa dhameeyo waa ama alaahaar cibaaro saasoo isagoo sheegayo wixii ama taabiciin kalaamkood iyo ficilkood ahaa ama saxaabo ahaa in axaadiistii marfuucayd ahayn ee bukhaari taraajimta inta badan uu kuba soo arooriyey isaga markuu tiradeeda sheegayo waxyaalaha aahaar buu kaba cabiraayo waa san imka uu inoo dhigtay tafriiqadan isagoo kuba socda walmusnadu musnadkii bal halkaa waxaan kaga baxnay haddaba saddexaa qaybood aan ku yar raagnay marfuucii iyo mawquufkii iyo maqduucii baa inoogu dhammaaday wuxuu halkan inoogaba bilaabayaa musnadkii oo wuxuu uhi walmusnadu musnadku kolleyna dee tacriifkii bayqoonyahan kuba soo maray dee waa inaan haysano dee kolley waxa fiican dee kutubtu waa xameg ama cilmigo dhami waa wax dee binaa tadarujiyo ujeeddadu wixii hore kusoo dhismay baa wax kale lagu bineeyo wax kale lagu bineeyo cilmigu saasuu ku sugnaadaayo haddii kolba kii hore la yskaba iloobo kani midku wuxuu subum yahay dee goormaa markaa binihi ama dhismo kuma taab noqonayo ujeedada waxbaan haysanay wixii baan wixii kale inoo soo kordhay ku biirinayna kitaab labaad oo ka saddexaad marka aragna haddana wixii kale soo kordhay baan macluumaadkeennii hore ku biirinayna haddii iskhilaaf jirana markaa ruuxu inuu baraarugo way haddii iswaafaqsan marka cilmigu saasuu noqonaya sidaaqa la dhisayo marka asaaskii la dhigo haddana kolba wax lagu kordhinayo ilaa dhisku taab noqdee haddii kolba kitaabkii hore la iskaga tegayo faraha laga qaadayo la iloobo oo kolba kani uu yahay aasaas aad dhiganayso un haddana kaa marka dhaafto uu isagiina waa iskaba ilowdo haddana kii kale aasaas aad dhiganayso un cilmi markaa ma jirayo oo cilmi markaa ku sugnaan kara ma jirto wax kastaaba waxay noqonaysaa waxaa hadday adduunyo tahayna waa wax laisu geegeeyey una marka dambe uu taam noqdo wixii hore ayaa jiray wax kalaa lagu biiriyey wax kalaa lagu biiriyey dee cilmi markuu noqdona waa waxaas un ay tahay inuu binaa-i noqdo oo wixii hore iyo macluumaadkii hore marka waxaan uga wadaa bal imanka msadka sheekhu inoo tacriifin waxyaalaha aan matnigii bayquniya inoogu sugnayn baa inoo soo kordhi tacriifkii sharxii baa inoo soo kordhi laakiin marka haddaan tacriifkii hore haysano musnad maxaa u ahaa imanka halkan macluumaadkii kalaad ku biirin laakiin haddaan tacriifkii horeba iska ilownay musnad wuxuu ahaa aynaan garanahaynba imanka waxay noqonaysaa inu tacriifkii doodna ina dib u fahamnon isagii horta bal musnad wuxuu yahay aan garano kolley dee ta hore haddaad haysta si dambaa dhib yaraan haddii tii hore ay maqan tahayna casharka waa cashar cusubun maalin kasta waa cashar kugu cusubuno waayo ishkaaliyada kolkol dee marka aan ruuxu dee aan hagaag loo raacan casharkiin hagaag loo dabdin aan lagu noqnoqonayn la muqaaranayn kolley ishkaaliyada ay leedahay weeye marka bayqunyadii waan kusoo maray walmusnad lmutasilu lisnaadi min raawiya xata lmustafa walam yabin waa beyt keli u ahaa musnadka waa kaa sanadkiisu xidhiidhay laga bilaabo ninkii soo saaraya mar raawigiisii ilaa rasuulka ilaahay laga gaadhayo inqidaacaanu gelin intaas inoogu soo tacriifiyey bal arrinta la yaabkeeda alfiyada suudi oo kitaab waasica musnadku waa beyt keliya unsaa beyt keliya uu yahay bayquudiyada ee laakiin saddex qowl oo halkan sharaxaan ku arki doono ayuu saddexdaba beytkii ku jamciyo walmusnad lmarfuucu datisaalin waqiila awala waqiila tani bas way dhamaatay waana waxaan uu xaafid sharxi doono imaka halkan safxadiiyo ziyaadada inoogu sharxi doono musadku waa marfuuc datisaal waxa la yidhi waa ka hore waa marfuuc waxa la yidhi waa ka dambe waa datisaal bal marka waa beytka keliya suida alfiyadiisiina bal markaa musnadkii inoo sheegaya wuxu uhi walmusnadu markaa eeg musnadkana dee kolley isticmaalaad kala duwan baa la isticmaalaayo noocan markuu anwaacda culumulxadiidka iyo waa ka ina tusaynaya markuu kutubtan marka ta'liifta laga hadlayo waa tan jawaamic iyo sunan iyo masaniid baa jirto kaasi waaba tacriif kale kolkol musnadku dee master miimiguu noqdaa bimacna isnaad baa loo isticmaalaa sida dee musnad shaab iyo markaas oo kale musnad ulfirdows iyo kutubta magacyadaa leh oo macna ay tahay in kitaabkaa shaab la odhanaya asaaniidiisii kitaabkaa firdows la yidhaha daylamilaya asaaniidiisii oo kale iyadna waa dee tacriif kale in oo waxa weeyaan umuuraha uma jeedno ee waxaan ujeednaa markuu nooc anwaacda xadiidka kama mida yahay taas baa laynoo tacriifinaya halkan laynoona sheegaya wuxuu yahay oo wuxuu yihi walmusnadu fii qowli ahli lxadiidi haddaba musnadku marka la eega ahlu xadiidka qowlkooda ay odhanaya hada xadiidka musnad muxuu inooga ictiraasaya hadday idhahaan rawahu fulan rawahu axmedu fii musnadi taas maaha ee waa markay leeyihin xadiidkani waa xadiid musnad ah hadday leeyihin waa kan in taasi waa isticmaallo kale ee markay ahlu xadiidku leeyihin xadiidkani waa musnad huwa marfuucu saxaabiyin saxaabi wuxuu kor yeelay weeye bisanadin sanadna lagu kor yeelay daahiruhu daahirkiisa sare ama daahirkiisa sida laga fahmayaa weeye waa suurtagal marka la tatabuco waxyaala inay kusoo baxaane ee waa si guud ahaan daahirkiisu uu yahay alitisaal sanadku inuu xidhiidhsan yahay oo aanay sanadkiisan waxba kaba dhacan aanay ka dhicin taas oo marka waxa weeyaan waa xadiid adigu bal markaa isnaadkiisii intii la dhameeyo isnaadkaasna markaan dusha sare kaba egniyo daahir ahaan saqad inoogaba muuqdo daahir iyo ku jira ma jiro bal haddaan inqidaac khafiyi kuba soo bixin gaadhsiisanna rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhna lafdigii marfuuc waa ka inoo sheegay markaa isagaa sharxaya wuxuu uhi fa qowlii qowlkayga aan ihi marfuucun kaljinsi waa tacbiirkii shalay inaan kaba soo hadlaynay macnaana dee markaasin waa jinsi oo kale oo macnuu waxa weeyaan lafdiga marfuuc markaan idhaahno kan aan doonayna inaan tacriifino ee musnadkii ah iyo mid aan looga jeedno dee waxyaalo ka baxsan ayaa lafdigan wada hoos imanayuu shaminaya horaan usoo sheegnay jinsiga inay dhahaanba waxyaalaha lagu dee kutusaya anwaac fara badan oo dee iyagu bal matalan waxa weeyaan iskhilaafsan oo kala duwan kutusaya haddaba markay tacriif noqoto ee wax la tacriifinayo dee horta bal marka hore haddii lagu tacriifiyo in waxa laguma tacriifinaya wax isaga iyo dee waxyaalo kaleba ay ku kulmayaan masaasa de hadda hoos loo dhaadhacaya wixii la tacriifinayabaa wixii soocayey ee keyrkii ka soocaya la sheegaya haddii la yidhaha insaanku muxuu yeelay na idhaha insaanku oon idhaahno alinsaanu xayawaanu waa jinsi markaas insaankiina waa ka mid xayawaankii waxyaalo kaloo xayawaankii kalena meeshu way soo gelayaan oo taasaa jinsi la idhaayo wixii la tacriifinayo iyo wax kaleba cibaaradana way shamlinaysaa markaasaan hoos usii dhaadhacayno aan leenahay naadiqun markaan idhaahno waa dhawaaqaa hadlaa dee xayawaankii kale ma hadlo khaasiyadiisii baan sheegnay ama sifa isaga u gaaro oo ka soocaysa anwaacdii kale waa taa fasligaba ay kaba cabirayaan fasli markaa uu kaba cabiri doono bal markaa ujeedadu markaa ula yidhi marfuuc dee waxa weeyaan kii isagu sanadkiisu xidhiidhay iyo kii aanu xidhiidhinba marfuuc baa tan imankaan kaba soo baxnay musnadkana waxaa la doonayaa sanadku inuu xidhiidho markaa kii aanu xidhiidhin iyo kii sanadkiisu xidhiidhayba cibaarada way wada hoos imanayaan cibaarada way shaminaysaa waa taa markaa jinsi oo kale waxaan maan sheegayni marka hore baan soo hor sheegnay marar badan jinsi iyo fasli iyo waxyaalaha umuurahan tacriifaadku guud ahaan iyo marka leego markay xuduudda ay tacriifinayaan ama ay khawaasteeda iyo umuuraheeda sheegayaan waxaasoo dhami waa markaa mandiqon weeye wa qawlii qawlkan ani qowlkayga ani saxaabiyi ma eeg inay marfuucun keliya haddii lagu daayo xadiidkii sanadkiisu xidhiidhay iyo kii aanu xidhiidhin labadiiba meeshii marfuuc weeyeen waa jinsi oo kale haddaba qowlkan uu idaafeeyu yihi marfuucu saxaabiyina kalfasli fasl oo kale weeye faslkana waa taa horeba usoo sheegno macnaa muxuu soocayaa wixii la tacriifinayey wixii aan ahayn oo ujeedadu ka loo jeeday in la tacriifiyo waxyaalihii aan ahayne cibaaradaa hore uu jinsiga lagaba cabiray ay iyadu wada hoos imanayay ama shamlisanaysay oo ay shamlisanaysay ayuu meesha ka saarayaayo tacriifkii baa muxuu usoo dhawaanaya de haddii fusuul kale kaba dambayso waxaa la sheegayaa sifa sifaadkiiskii lama tacriifinayo kaba mida markaa qaybaa kaaga baxaya haddana marka dee sifaad waxyaalihii kale la wada soocayey eekeyrkii ka soocayey la wada gaadha markaa waxaa ku soo baxaya wixii la tacriifinayay oo yukri yakhruju waxaa ku baxaya bihi saxaabiyidun aandhi waxaa ku baxaya maa rafacahu taabiciyu taabic wuxuu kor yeelay nin taabici hadduu yidhaha qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam musnad lama odhanayo taasi waa bixi fa inahu mursalun mursal weeye aw man duunahu ama ciddii ka dambaysay taabicigu wixii ay kor yeeleen ee nin atbaacu taabiciintii ka mid hadduu yidhaha qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam isaguna musnad maahe fa inahu mucdalun waa mucdal haddii sanadkii laba kaba dhaceen aw mucallaqun haddii xadafku bidaayo sanadba noqdo ama mucallaq baa la odhanoo waxa weeye ama sanadki o dhan bi wada baqan yahayba oo mucallaq baa la odhanoo iyada kaasna musnad lama odhanayo kaasaa ku baxaya wa qawlii qowlkaygii ani daahiru litisaal bal sanadkan daahirkiisu iyo sida ka muuqata uu yahay inuu xidhiidhsan yahayna yukriju wuxuu saarayaa maa daahiruhu linqidaacu cibaaradaasi waxay saaraysaa wixii marka horeba inay k wax ka maqan yihiin sanadkan inqidaac uu ku sugan yahay ay muuqatay ujeedadu kii saqan daahira ay kuga jirtay ayuu saarayaa wayudkhilu fiihi laakiin wayudkhilu wuxuu gelinayaa maa fiihi alixtimaal wixii dee itisaal daahirkiisu ahaa laakiin ixtimaal inqidaac jiray iyada cibaaradani ma saarayse waa gelinaya inay daahirulitisaal ayuu kaba cabireen iyo wamaa markaa wamaa yuujadu fiihi wixii lagaba helayo xaqiiqat litisaal itisaal xaqiiqadiina min baab ilawla dee kal haddii itisaal sariixa ay too dad intaysa soo gaadheen kulmeen weliba caddeeyey inay kala maqleen taasi oo wax sariix ku ah itisaalkii taasna min baabi awlaa ayay noqon ujeedadiisu markaa waxa weeyaan sanadkii xadiisku haddii dee itisaal xaqiiqiya uu jiro dad wax kala maqlay ay meeshiin joogaan iyadooba tii la doonayey haddii meeshii ka soo qaado cancanatu mucaasir baaba jirta labadinoo isa soo gaadho liqahoodna aanu inoo sugnaan oo can wax ku kala wariyey dee kol hadday mucaasaroodeen ninkana aan tadriis iyo waxba lagu aqoon adigu daahirku waxa weeye inuu ka maqlay laakiin haddii la tatabuco waaba suurtagal inqidaac inuu kusoo bixi karo oo dee imanka tani sariix wixii kuma aha oo kuma cadda ixtimaal baa jira inqidaacna inuu meeshoonu ka maqlo inuu waasida kaga maqlo haddaba nooca caynkaas ee daahirkiisa iyo itisaal musnadnimada kama baxayso oo xadiidkan musnad lagu magacaabayo waa ku jiraya un tacriifkiisa ma baxaye wuxun baa baxaya wixii inqidaac muuqda uu kuba sugnaa ayaan musnad loo odhanahayn wayufhamu waxaa laga fahmayaa min ataqyiidi qayditaankii biduhuuri duhuur aan ku qaydnay muuqasho aan kuba qaydnay daahirulitisaal daahirulitisaal ana alinqidaaca alkhafiya inqidaaca qarsoon ka cancanati lmudalisi ku mudalisa cancanadii weeye wlmucaasiri nin mucaasiro ninkan kale la waqtiyo ahaa mudalisku waabu laba kulmay si horeyna soo yidhi ee kana waa la zamantamay un waa isa soo gaadheenun aladi kaasoo lam yahbuta aanu sugnaanin luqiyu la kulankiisa ninkan uu maanta wax ka warinaya o laba kulmay cancanadii taasi inma inqidaac caynkaasa oo waaba cancanada qool qoladane laa yukriju kama saariya alxadiida xadiidka can kawni anshiisa musnadan mid musnada inyo magacan lagu idlaaqo sababtuna waa liidlaaq aimati imaamiyadu isku waafoqood ay isku waafaqeen aladiina imaamiyadaasoo akharajuu soo saaray almatanida axaadiisan musnadiyaasha ah ee sanadkooda la dhammaynayo ee dee bal markaas taas soo saaray calaa dalika taa iskuma waafaqeen oo dee kutubtan masaaniida ah cancanooyinkii dee mudaliska iyo nin mucaasira cancanadii iyo waa waxyaala inqidaac khafi uu kaba iman karo daahirka salese itisaal yahay way soo saareenoo way wariyeen oo de waxay markaa taa way ku wariyeen manaa musnadnimadii kamay saarin taasi markaa taasi iyadu dhib maloo magaci waa lagu idlaaqaya bal kolle waa inoo dhameeyey tacriifyadan markaa maxay noqonaysaa un saan horeba usoo aragnay xadiiska haddii dee sanadkiisi uu dhan yahay waana kan inoo sheegay inqidaac khafiya ama ixtimaal inqidaac inaanu halkan dhib lahayn rasuulka ilaahay in loo kor yeelayo msnad baa la odhanaya wax kale maayo marfuucii aan kala soo baxnay waxaa sawaab kaana dalika alintihaa bisnaadi mutasilin am la waa qowlkii rasuulka ama ficilkiisii ama taqriirkiisii sanad xidhiidhsan laynoogu soo naqliyey ee sanadkiisuna aanay wax kaba dhicin ayaa musnad lagu magacaabaya gees matigii waan eegaynaa oo matigu waa inuu marfuuc noqdo haddaba matigu marfuucayn musnad laguma magacaabayo haddana marka taas ay noo sugnaato waxaan eegaynaa sanadkii oo sanadkuna waa inuu mutasil yahay markaa laba wasfi buu kulansanaya waa xadiid marfuuca sanadkiisuna mutasil yahay labadaas si kala helo musnad baan ku magacaabaynaa laakiin itisaalkaasi hadduu itisaal xaqiiqiya yahay oo dad dee intay kulmeen wax kala maqlay oo samaacuna inoo cad yahayna waaba dee sii aada usii mudnayd haddii waxa weeyaan nin mudalisa uu kuba sugayo sanadkii oo dee ninka matadlis lagu yaqaano weliba aanu samicka odhana can meelihii la celin jiray laakiin loo celin jiray ixtimaal alinqidaac waa intaasoona maqlin ama ku la ogya laba isku wakti ahaa laakiin aynaan inay kulmeen aynaan weli hayn oo uu haddana kani midkood tii kale ka warinayo can leeyahay iyadna daahirka waa itisaal inqidaacan meesha iman karaa waa inqidaac khafiya waa ixtimaalun inuu inqidaac jirayo inaanu jirin labadiiba ixtimaalaysa markaa taasi dhib ma laho magacan ma manceyso ee xadiiskii musnad waa la iskaga magacaabaya waa taa inta uu imika sheeku halkan inoogu sheegay wahada tacriifu tacriifkan aan tacriifiyey buu hi aan ku tacriifiyey musnadka sanad muwaafiqun wuxuu waafaqayaa liqowlilxaakimi oo uu waafaqsan yahay xaakim qowlkiisii uu yihi kitaabkiisa macrifatu culuumi alxadiid almusnadu musnadku maa rawaahu wuxuu wariye weeye almuxadisu ninkii muxadiska ahaa waa raawigun can sheikhin sheekh uu ka wariyo yadharu uu muuqanayo samaacuhu minhu macnaa daahir yahay yani waxba sariixba ahaanine dee ay daahir tahay meesha uu muuqanayo inuu isaga kaba maqlay ninkan wax ka maqlay wakadaa sheikhu saasoo kalena dee sheekhiisii min sheekho isaguna sheekhiisi uu ka warinayo nin ay daahir tahay inuu isagina wax kaba maqlay mutasilan xaaliye mid la xidhiidhaya ilaa saxaabiyin saxaabi gaadi ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waa tacriifkii xaakim waana tacriifka xaafid ibnu xajar doortay waana kii aan bayquniye kusoo aragnay kaas waa waa kan kan bayquniye kuma soo aragnay waana taas buu raajax yeeleen oo dee xaafid ibnu xajariya ay ictimaadsadeen marka waxaanu leeyahay sheekhu tacriifkaa xaakim ayaa waxaan imika aan soo sharaxay ee matn iyo sharaxba markaan isu geyna uu inooga soo hadduu inoogu soo caddeeyey musnadkii uu waafaqsan yahay oo halkii uu lahaa daahiru litisaal yadharu samaacahu minhu ayay noqon ee marfuucu saxaabiyina mutasilan ila saxaabiyi m ilaa ilaa rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam tiibaa meesha iman oo bal taa wey haddaba tacriifka nimanka haysanaa muxuu yahay xadiidka musnadka ah markaan kitaab la tacriifinayn macna isnaadna aanu musnadku ahayn ee uu yahay nooc anwaacda xadiidka kamida xadiidka markaa rasuulkii ilaahay gaadhsiisanee marfuuca sanadkiisuna uu yahay mutasil ayaa la yidhaha musnad xadiidku hadduu marfuuc yahay laakiin sanadku aanu xidhiidhin marfuucun baan odhanaynayo ma odhanayno musnad odhan mayno sanadku hadduu xidhiidhsan yahay laakiin saxaabi inuu ku joogsado ou mawquuf noqdo oonu rasuulka ilaahay gaadhin mutasil waan odhanaynaaba sanad mutasila laakiin waa musnad ma odhanayno markaa musnadkii laba wasfibuu wada leeyahay marfuucnimo iyo itisaal tacriifkan inoo horeeyo weeye labadii tacriife kalena waa kuwan وأmا الkخdيب imaamkii khadيb faqاala wuxuu ihi الmسند almتصل msندku waa mتصل macnaa muu kala farinba msندkii iyo mutaصilkii isku mid buu kaba dhigay mutaصilkuna xadiidkan rasuulkii ilaahay gaadhsiisanee marfuucee sanadkiisu xidhiidhay waa la yidhaah waayo mutaصilka iyo msndka mutaصilkaa ka caamsan oo ka waasacsan oo msnd kastaa mutaصil weeye laakiin mutaصil kastaa msnad maaha o dee marfuucii sanadkiisu xidhiidhay msnadna waa la odhan mutaصilna waa la odhan ama mawqufkii sanadkiisu xidhiidhay mutaصil un baa la odhanayaa msnad la odhan maayo msnad lama odhan maayo markaa muxuu iskaga mid dhigay marfuuc iyo mawquufkiiba kol haddii sanadku xidhiidho khadiib agtiisa msnad baa la odhanaya walow uu yihi ka horaa badan marfuucaa badan haddana msnad baa la odhanaya facalaa haada bnaan calaa hada waa inagoo ku soconayna oo ku binaynaynaa qowlkan khadiib iyo tacriifkiisa almawquufu mawquufkii idaa jaa hadduu yimaado bisanadin sanad ku yimaado sababkaasoo mutasilan xidhiidhay oo dadkiisa aydan yihiin wax kala wariyey yusamaa waa la magacaabayaa cindahu cinda alkhadiibi khadiib agtii musnadan musnad baa lagu magacaabaya laakiin qaala khadiibtaa haba yidhaahe qaala khadiib baa wuxuu yidhi ina dalika kaas inuu macnaa mawquufka musnad lagu magacaabaa qad yaati waa imanayaayo inuu yimaado waa la arkaa laakin biqilatin yari ayuu ku imanaya ujeedadu waxa weeye khadiib agtiisa marfuucii sanadkiisu xidhiidhayna musnad waa la yidhaah si inoogu tacriifiyey mawquufkii sanadkiisu xidhiidhayna musnad waa la yidhaah laakiin wuxuu leeyahay taasi haba jirtee in mawquufka musnad la yidhaha waa yartay oo macnaa intaa loo isticmaalo oo mawquufkii musnad lagu idlaaqa waa wax yar oo way timaadaaye laakiin ma badna laakiin biqila waa khadiib qowlkiisii bal markaa tacriifkii khadiib maxaa inooga soo baxay xadiidka mutasilka ah marfuuci iyo mawquufkii oo kale aduu mutasil yahay musnad in la odhanayo itisaal unbaa la eegayaa itisaal dee maqduuci iyada loo odhan maaye waa abcada waa tacriif saddexaad oo wuxuu yidhi sheekh ale xaafid ibnu xajar waa abcada ay ataa biqowlin baciidin weeye wuxuu la yimi waa fogeeyo ujeedadu hadal fog iyo tacriif dheer ayuu laba yimi ibnu cabdilbari abcada macnaa waa ataa biamrin baciid ama ataa bitacriifi baciid ayuu la yimi waxa fog oo haddii aan imika halkan la aqbalahayn ayuu laba yimi ibnu cabdilbari oo markuu tacriifinayay musnadka xaysu meelo qaala uu yidhi almusnadu almarfuucu musnadku waa marfuucun oo macnaa kan musnad lagu magacaabaya waa marfuuciun oo ujeedadu markaa maxay noqonaysaa matniguun baan eegaynaa hadduu rasuulki ilaahay kalaamkii iyo ama ficilkii ama taqriirkii musnad baan ku magacaabaynaa ama sanadku markaa ha xidhiidho ama yaanu xidhiidhin xaafid xajarna wuxuu leeyahay tani waa wax fog buu leeyaho laftigan xataa musnad waa mid la isnaadiyey isnaadkiisii la sheegay isnaad la sheegayna markaanu marfuuca mutasil ahayn maba jirto tan buu ugu tiriyey inuu baciid yahay oo muxuu yihi markaa walam yatacarad ibnu cabdilbari markuu taa tacriifinayey marfuuca mee musnadka umuuba maba ban bixin macnaa ma sheegin weeye oo kama hadlinba ma taabanba lilisnaadi isnaadkii oo mu odhan isnaadkiisu inuu xidhiidho iyo taase wuxuu bu uhi waa marfuuci markaasoo haddaba waxa weeyaan faina wuxau taasi baciidnimadiibuu inoo tacliilinaya waa abcada ibnu cabdilbar ibn cabdilbari wuxuu la yimi qowl baciida xaysu qaala almusnadu marfuucu walxaal lam yatacarad lisnaad maxaa uu qowl baciida u yahay fainahu macnaa waa tacriifkani haddii la yidhaaho musnadku waa kii marfuuc ahaa yasduqu wuxuu ku rumoobayaa me fainahu musnadkii yasduqu wuxuu ku rumoobi cala lmursali mursalkiibuu ku rumoobi wlmucdali mucdalkiibuu ku rumoobi wlmunqadici munqadiciibuu ku rumoobi idaa kaana lmatu marfuucan matn haduu marfuuc kal aduu marfuuc yahay matigu ee mursalkiina musnad baa la odhan mucdalkiina musnad baa la odhan munqadiciina musnad baa la odhan walaa qaayila bi cid saa tidhina ma jirto de nin culimada kamida xadiidka oo yidhi mursal baa musnad la odhan ama munqadic baa musnad odhan ama ama mucdal baa la odhan musnad taasi ma jirto bal markaa saddexdii tacriifka o inoogu tacriifiyo o inoo dhameeyo waana taa suyuudi eeg isagoo saddexan tacriif qaatay kitaabkiisan alfiyada suyuudi aan dee hadalkiina badin bu muxuu ka cabiray walmusnad lmarfuucu daitisaali waqiila awal waqiilatan macnaa musnadku waa almarfuuc daitisaal waa kaa labadaa shaqi leh marfuuc itisaal leh waa qowlkan xaafid iyo ay doorteen ee uu markaa tacriifkii xaakimna ahaa waqiila awalu maye waxaa la yidhi waa ka hore waa marfuucnimo waa marfuucun waa ka ibnu cabdilbar waqiila athani waa dee tisaal baa u dambaysay maye waxaa la yidhi waa ka dambe waa khadiid tacriifkiisii oo ah mutasiku in lagula magacaabayo calaa kulli xaalin musadku kaa weeye amaa darajo hadday noqoto dee kollay sida bayquniyadiio kuwa soo sheegnay xadiidku isagoo sanadkiisa waa xidhiidhsan yahay marka shardigaa waa laya haddaanay dee ixtimaalkan inqidaaco kusoo bixin oo dee daahirkiisu itisaal kaba dhigeen marfuucna waayo waa xadiidkii rasuulka laakiin dee imanka hadal laga hadlay ma jirto cadaaladii ruwaadana lama shardiyin dabdigoodii lama shardiyin cadamu shuduud iyo cadamu cilla marka xadiidkan musnadkii intaa itisaalku banayna intii kale lagama hadlino markaa saxiixna waa noqon karaa hadday shuruuduhu dhamaadaan xasanna waa noqon karaa daciifna waa noqon karaa cibaaradii musnad weeye cibaaro aan ka qaaday min rutba xadiid oo ama axaadiid markaas dee halkan inagaba soo baxaysa xasannimo ama saxiixnimo ama daciifnima maahay taasi waxay noqonaysaa waxay shuruudii horeynu soo maray siay dee mutawafir ugu noqoto sanadka lahayee maanta xidhiidhay sida dee looga helayo saas ama umuurahaas ayuun bay noqon ee imaka waa tacriif musnad muxuu yahay noocan muxuu yahay waa kaa inoo tacriifiyen o dhame allah subxana watacaala alam
waxaan inoo bilaabmayo halkan uu sheekhu kaga hadlayaa raximahullahu tacaala caaligii iyo